muslimiinta degan dalka Australia waxa ay u ciideen siyaabo kala duwan sanadkan. Dadka degan magaalooyinka qaar waxaa saarnaa xanibaad, dhammaanna masaajidada waa la xidhay, halka qaar kale ay salaadii soo tukadeen islamarkaana ay u dabaaldegeen munaasabadda ciidul adxa. Waryaheena Ibraahim Bafo ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Melbourne ee dalka Australia.
ciidan carafo ayaa soomaalida reer melbourne uga duwanayd ciidihii kale ay u soo joogeen maadaama gobolkan victoria xayiraad lagu soo rogay suurtagalna aysan ahayn in masaajidda iyo goobihii waaweynaa lagu dukan jiray loo dareero cabdirashiid axmed waxa uu ku ciiday gurigiisa dareenkiisa ayuu v o a uga waramay
runtii ciidan ibraahimow waxaad dareemaysaa in ciiddu ay tahay muujin shacaa'irta ilaahay subxaana wa tacaala takbiirta oo kor loo qaado dadka oo dhan oo isku maaratay isku soo baxa oo meel barxad ah isugu yimaada ilmaha oo macnaha dareenkaas ay dhammaantood wadaagaan ilmaha oo farxa oo cayaara xaafadaha iyo ehelka iyo qaraabada iyo asxaabta oo isoo booqata in muslimnimada iyo islaamtinimada iyo cizada islaamtinimada la muujiyo in lagu kor loo qaado magaca ilaahay oo allahu akbar allahu akbar allahu akbar dadka oo dhan ay wada leeyihiin jawiga noocaas iyo environmentga noocaasa runtii ayaa ciidda sameeya markiise ay noqoto in gurigaaga aad fadhiisato oo aadan masale iyo meel lasoo banaanka ah oo ciidda lagu tukanaya aanay jirin waxay u baahan tahay markaas in aad ciiddii dhadhankeedii wax ka hesho laakiin gobolka galbeedka austraaliya ee magaalada beeth oo soomaali badanna ay degan tahay ayaa si caadi ah loo ciiday oo salaadii ciidda lagu dukaday masaajidda dadka masaajiddaasi kusoo dukaday waxaa ka mid ah cabdulqaadir cabdiraxmaan oo degan magaalada beeth ayaa iiga waramay siday u ciideen
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal ibraahim waa ku salaamay walaal waxa haddaan kaaga waramo sida loogu ciiday magaalada beeth ee galbeedka australia runtii waxaan soo xasuustay waayadii hore sida loo ciidi jiray waxaan ku dukaday masjidka alfurqaan masjidkaasoo aan u dukanay laba qeybood qeybta hore oo dukatay sideedda aruurnimo haddana qeyb kale ayaa waxay dukatay sagaalka taasoo awal banaamanka lagu dukan jiray laakiin si sanadkan lagu dukaday masaajidka si fiican ayaana loo dukaday
melbourne maadaama masaajidii aan loo dareerin soomaalida guryahooda ayay ku dukadeen cabdirashiid ayaa mar kale iiga waramaya qaabka salaada ciidda ay gurigooda ugu dukadeen runtii waxaa gurigii aan ka daarnay takbiirtii oo maaragtay maaragtay masaajidadii masjidkii nabowiga ahaa iyo masaajidkii makal mukarama ayaanu saarnay waxaanu gurigeygii ku sharaxnay maaragtay waxyaabaha ciidda lagu dabaaldego oo buufimaadkan buufinka ha noqoto maxaanku yidhaahdayey macmacaankii la cuni jiray oo aanu soo maaratay samaysanay qaarna soo gadanay aan guriga keensanay ha noqoto caruurtii oo iyagoo gurigiisa jooga aanu u labisnay oo runtii dee dhar cusub loo soo gaday labiskiina qaatay marka ciiddii waxaanu gurigayagaanu ku jilnay imaamyada masaajidda beeth ayaa intaan salaada la xiran dadka ku odhanayeen stow wataqaarabu oo la mid ah isu dhowaada oo ha kala durkina iyadoo tan iyo kolkii cudurkan covid sagaali toban adduunyada uu soo gaaray dadka lagu wargelinayay inay kala fogaadaan waa kan mar kale cabdiqaadir oo ka waramaya waxa la yidhaahda social distance ma jirin ma jirin wax afka la xiranayay dadku waxay ahaayeen dad isu dhow oo wadaadka baxaatu wuxuu dhahaya istawu kala fogaansho ma jirin waana runtii dadka way salaamayeen wayna isshuminayeen sidaas ayaanu ku dukanay melbourne iyo guud ahaan gobolkan victoria ayaa saaran xayiraad tan iyo horaantii bishii tagtay ee luuliyo iyadoo sababna ay u tahay soo rogaal celinta cudurka covid sagaal iyo toban iyo tirada dadka laga helaa ay sare u kacday dhimashaduna ay badatay halka gobollada kale ee dalkan austraaliya qaarkood aan kiisas xitaa laga diiwaangelin waxaana dowladdu ay sheegtay in xayraadan la qaadi doono labaatanka bishan aynu ku jirno agost haddii xaaladdu ay ka soo roonaato ibrahin cumar baafe magaalada melbourne dalka austraaliya